asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha golaha codka ah shacabka soomaaliyeed oo aad alaaba mujtamaca soomaaliyeed dalkastay caalamka ka nool yihiin ay ka dhegaystaan waraysada kala duwan iyo warbixinaha kala duwan ee golahan ay kusoo bandhigaan aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed taasoo mujtamaca soomaaliyeed la wadaagaan fikirka iyo astaamaha ku aadan dalka soomaaliya meesha uu marayo magacaygu waa maxamed xasan waadegood golaha caawa waxaa marti inoogu ah aqoonyahan faysal cabdi rooble oo aan weliba dawla golaha nineteen sixty alaaba anagu aanu ku magacawno aqoonyahanka aan cidna shaqo u haynin ee haddana fikirkiisa iyo aqoontiisa ugu banbaxay inuu mujtamaca soomaaliyeed waddada hagaagsan had iyo jeer u tilmaamo waayahay waxaan ognahay in doorasho dalka soomaaliya ka socoto doorashadaas oo laba aqal isugu jirtay aqal intiisa badan waa dhamaatay waa aqalka sare doorashada aqalka hoose ee dowlad goboleedada guud ahaan ay ka socoto arrimo badan baa laga soo sheegayaa doorashadaasi hadda musuqmaasuq baahsan baa hareeyey baa la yidhi doorashooyinkaas ka socda aqalka hoose ee dowlad goboleedada loogu tasanayo warbixin dheer ayuu inooga diyaariyey faysal cabdi rooble haddii la yidhaahdo warbixintaasan inala wadaagi doonaa kusalaamo faysal
bismiillaahi araxmaan iraxiim dagood adiga iyo martida caawa aynu wada munaaqashoonayno runtii aad iyo aad baan u salaamayaa hadda markaan soo gelayay waxaa telefonka uu sheegayey in ay ku jiraan wax ku dhow toddoba boqol iyo labaatan qof oo oo dhegaysanaya intaas qoloba inta kusii xidhan ayaa iyana cadadkeeda leh marka runtii macnihii haddaad iga raalli noqotaanon intaa yar yar taabto waxyaabihii beryahaas oo dhan aynu ku taamaynay oo ahaa inaynu hello waxa la yidhaahdo alternative mins oo ummadda soomaaliyeed ay wararka ku kala bedelato war sugan iyo analysis sugan aynu ka helana oo ka maaransan kuwan gacanta weyn lagu hayo ama dowladdu ku hayso ama sida voiceka oo kale waxaad moodaa meel fiican inaynu marayno marka runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa kooxda iyo kuwa kale ee lamidka aba oo isku tashaday iyagu kana tashaday mediaha ama dowladda ama kuwayaga kale ee reer galbeedka oo gacanta ku hayaan because beri gacantaada laga dharga lasga dhargaa arrintaa waxa la xidhiidha oo mawduucan caawa aad iyo aad ugu xidhan waxa weeye doorashadu dee hadda muddo ayaynu soo hadal haynay in ay dhacayso soomaaliya waynu la soo daaladacnay waxaan se anigu si gaara ugu faraxsanahay waxa weeye hadda muddo afar bilood laga joogo ayaa editorka wardee ruins dot com koox anigu aan ku jiro uuna weydiiyey uu naga codsaday bal in analysis laga bixiyo biyadaca doorashadan maqaalaadna lagu soo bandhigo marka waxaan lixaad in wardeer ay ay ay qortay intii aanay idaacadahani qaadan voiceku aanay qaadan ama ninka maalinta doo xamar ka hadlayay oo ahaa hantidowrka oon runtii aada loogu farxo intaanay qolyahaasoo dhani meesha soo gelin maqaalada lagu soo daabacay maalintii horena aynu ka wada hadalnay wardeer oo adduunku aada u akhristay waxay ka mid ahaayeen iyana mawduucyada iyo degelada soomaalidu ay rabto bal in ay arrintan iska aragto waxna ka tidhaahdo markaa anigu waan idinla qaybsaday laba maqaalo waan ku lahaa xasan abokor nin kaloo axmed cigaal la yidhaah baan u malaynayaa cali baxar oo somalilan ka hadlay bimacna waxaad garataa gobollada kala gedisan ee soomaaliya ka kooban tahay in dad badan oo arrintan indheindheeyey ay wax ka qoreen maanta se aynu joogno heer giddigeen fikir keliya aynu ka wada qabno doorashadu siday u dhacayso waxba idinku daalin maayo doorashada waa ka dhagagsantihiin baan u malaynayaa laakiin caawa mawduucan laba arrimood ayaan rabaa in aan si degdega u taabtamid waxa weeye labada arrimood laba ka yimid washington midi waxay la xidhiidhaa warqada hadda la sii daayey oo washington layga soo diray oo ahaa soomaaliya markii ay curatay gii cabdirashiid cali sharmaarke marka uu john f kennedy soo macsuumay qaabilayna warqadahaas waa boqol iyo labiyo labaatan digital bages ama bog oo kaga hadlaya haybadii iyo sharaftii iyo maqaamkii ay lahayd soomaaliya dhalinyaro oo cabdirashiid cali sharmaarki iyo aadan cadde iyo rag badan oo kale cabdirisaaq iyo dowladdii ay dhiseen waxaad ka mu- mar kalena waynu waan idinla qaybsan doonaa laakiin waxaad arkaysaan sida loo quweynayo sida gobasha ballaaran ee loo dhigayo eh, madaxda maraykanka oo kennedy iyo kuwii kale ee nixon iyo sida ula I mean, john johnson iyo sida ay ula hadlayaan dhalinyarada soomaalida oo xilligaa maraysay sodomeeyo da'doodu aanay ka badnayn iyo maanta soomaaliya meesha ay taalo bimacni mar kale aan idin kala qaybsan doona arrinta laakiin waxaan rabay bal inaan taa carabka saaro oo iska historical ah arrinta labaad waxa weeye eh, eh, tu aan gadaal kusoo noqon doono oo ah heerka uu marayo corruptionka eh, ku xi- la xidhiidha doorashooyinka soomaaliya iyo lacagaha meeshan ku jira ee lagu gadan rabo baarlamaanka iyo adduunku siduu u arko iyo waxa laga qaban doono Ah, marka taas inaan kusoo noqdaan jeclahay Eh, hase ahaatee maanta waxaynu maraynaa waa labayo labaatan baan u malaynayaa bisha november 2016 waxay ahayd ballantii la inoo qaaday oktoobar soddonkeeda bimacni in oktoobar sideed iyo labaatankeeda la daariyo eh, duqa baarlamaanka iyo guddoomiyaha oktoobar soddonkeedana madaxweynuhu uu uu doorashadiisu dhacdo Eh, sebtembar waa dhammaatay november baynu maraynaa waa dhammaatay iyana eh, december u malayn mayno in la in uu dhammaan doono giddi eh, baarlamaanka soo doorashadiisu january february haddaynu nasiib leenahay doorashada madaxweynuhu haddaan layskuba dilin ama aan layskuba qabsanba saansaanteedu waxay u eg tahay february iyo meelahaas arrimahana wax- mar horeynu ka hadalnay oo nidhi waxa ugu sababa marka ay dowladahan hadda burburkii ka dambeeyey gaar ahaan tan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka yahay waxay kusoo caan baxday iskuma dheeli tirna baynu nidhi hawsha ay qaataan iyo timelineka bixiyaan hawsha ay qaataanna mabda'a ugu weynay inta badan ka leeyihiin ma aha in ummadda soomaaliyeed ay la hadlaan oo ay ka dhaadhiciyaan waxa weeye usually benefactorska ama kuwa wax siinaya ha noqoto united nationka ha noqoto dowladaha reer galbeedka oo runtii dad badan ay maanta nairobi iyo soomaaliya agaarkeeda ka joogaan oo intuba deriga soomaaliya gacanta kula jirto ayaa inta badan timelineka iyo ballanqaadka loo sheegaa ee soomaali ballanqaad looma sheego marka ballanqaadkan dib looga dhacay waxa keenay ayaynu nidhi haddana aynu ku celinaynaa in hawsha ah, meesha taallay aanay uba bilaabmaynba madaxda soomaaliya maanta ka talinaysa culayskeedu intuu leegyahay wax iskama dhacayo runtii walaalayaal ee waxa weeye waa in qof qiimayn karaa uu marka hore ballanta qaadaa waa ogtiin wasiirada qaarkood inaanay uba bilaabmaynba dowladnimadu qaar baa shaqadii ugu horreysay ay qabteen ay noqotay wasiir imaajin haddii aad wa- you know, arrinta kuugu horreysay eed ku turunturootay ay noqoto wasiirnimo marka dalku heerkaasu marayaa And, uh, waad ogtihiin uh, corruption xoogan ayaa lagu tilmaamay inuu ka dhacay baarlamaanka saddex degmana si aada ayaa farta loogu fiiqay in in in oo soomaalida iyo soomaalida kuwa ka baxsan reer galbeedka ee beeraha arrimaha soomaaliya hadda gacanta kula jira ay isku raaceen labada meelood ee ugu musuq badan inay ahaayeen galmudug iyo eh, eh, hirshabeelle oo macnihii si cad dagaalo cad iyo lacago cad iyo corruption cad uga dhacay waxa soo raacday intaas in ay baydhabo saddexayso laakiin puntland qudeeda markii hore ee la samaynayey eh, golaha aqalka sare in iyada qudeeda musuq maasuq lacag ay meesha iyana timid oo garawe waxaan awal looga baran iyana ay ka dhacday waa la soconnaa waad ogtihiin inta lagu kala iibsanayay kuraasida bimacnaa waxaa lagu tilmaamay laba kursi inay gaadheen milyan iyo wax ka dhaafsan Eh, waxaasi laakiin guud ahaan marka aad ar- ufto aan jeclahayna inaan ogahay inaad detailka hoose iyo isku qabsiga iyo hebelka laga saaray iyo ninka loo diiday iyo shariif xasan siduu dad uu isagu si uun ugu xidhan yahay ama reer ahaan ama marriage ama waxyaabo kale uu meeshiisa u keenayo bimacni sawirka guud waxa weeye maanta in ay corruption aan xad lahayn uu hareeyey runta laga waaban maayo meesha ilaa hadda kolba ugu corruption yar habeenkii horena waa idiin sheegay hadda u n t cid kastana way qirayaan inay tahay meesha jubbaland ha uguba wacnaata baan u malaynayaa inayna lacag badan meesha oolin laakiin haddana ay aniga ila tahan kolba ragga madaxda meeshaa jooga inay xil gaara iska saareen waxaa kale oon ku faraxsanahay inay jubbaland noqotay meeshii ugu horreysay nin wasaarad wasiir ah oo xamar lacagta iyo qashinka lugta kula jira weliba meel aad iyo aad u lacag badan joogay in disqualify laga dhigay markii la arkay isagoo si cad lacagta u qaybinaya lacag weliba xoogan sidaasna lagaga saaray marka arrintaas jubbaland ay samaysay waa first step waa roob da-ay oo kale ayay la mid tahay laakiin inuu roobkaasi qaadayo iyo inuu inoogu sii waday garanayno laakiin it's a positive step taasina halkaas ayay ayay labadaas marka labada arrimood ee kolba arrintan soo raacay waxaa ka mid ahaa in adduunkii oo dhani ka qayliyey positionna ka qaateen arrinta corruptionka united nationku warqadday ka soo saartay runtii warqadda united nation ka soo saartay waa negative iyo positiveba way qeexeen in lacag meesha lagu kala qaadanayo weliba waxay aada ugu jeedeen hirshabeelle iyo galmudug in lacag lagu kala qaadanayo laakiin waxay isku qanciyeen kuwa un-tu in lacagtaa lagu kala qaadanayo maadaama ay ka horeyso doorashadu intaanay dhicin in aanay wax badan aanay gaadhsiinayn ayuu marka hore michael kayton warqadiisa ku qoray laakiin gadaal haddana marku soo noqday walaac buu ka muujiyey in aanay sii socon karayn doorashooyinka soomaaliya sidan ay hadda kusii socdaan haddii ay noqoto laakiin warqadda ugu kulul waxay ahayd ta maraykanku soo saaray oo si cad ay ugu sheegeen in ay warqadana ay u direen madaxweynaha galmudug koodina ay siiyeen laanta ama commissionka u qaabilsan seta stateka kuwa electionka u qaabilsan hay-adda implementationkeega oo wargelinaya oo tusaya in aanay dowladda maraykanka iyo safiirka maraykanka ee dalka loo qoondeeyay aanu ka raalli ahayn arrintaas ay sameeyeen su-aasha aan lainooga jawaabin oo deeqdeexeeyayaashu aanay inooga jawaabin un-tu aanay inooga jawaabin maraykanku aanay inooga jawaabin waxa weeye war kuraasidan hadda lacagta lagu soo iibsaday haba ugu bateen galmudug iyo hirshabeelle oo hadda ku socdaan in la daariyo ma waxaa laydna leeyahay duubduub ku liqa ma waxaa laydna leeyahay fikraddaa uu soo jeediyey michael keaton uu yidhi lacagta lacag hala kala bedesho laakiin hadhow markay codaynayaan meel madoobay gelayaan ma intaasaynu ku qancaynaa weli taa laynooma sheegin marka waxay u eg tahay anigu maalin horena facebook on kusoo qoray in ay michael keaton iyo ay leeyihiin sheekadu ha socoto lacagtii la qaatay wixii laga daba waan kana oona ka hadli doonaa wixii laga daba dabategi karo waa laga dabategi doonaa hase ahaatee waxa aynu wax ka qaban doonaa ama aan suuroobi karayn in marka qofkan lacagta qaatay uu bootaynayo ay xasan sheekh maxamed iyo xulashadiisu ay ilaashadaan taas ayay rajadoodii oo dhan saareen ino markaad si u eegto soomaali baynu nahaye nin lacag qaatay waa runtaa wuu ka bixi karaa ballanta laakiin haddii ay cashar inoo noqonayso taariikhdii hore twenty twelve waxa weeye waxaa laga yaabaa ninka lacagta qaatay in uu waxay u badan tahay in uu u boodgareeyo ninka uu lacagta ka qaatay inkastoo sheekooyin maqlay oon rabo inaan si cad idinku sheego qolyihii cabdiweli la shaqaynayey twenty twelvegii waxay ku xisaabtamayeen baa laygu yidhi boqol iyo soddon qof oo u ballan qaaday ama lacag ha qaataan ama yaana qaadan laakiin wixii uu helay soddon qof bay noqdeen xasan sheekh maxamuud oo kale lacag dam lacag mar damba timid ayaa tii cabdiweliye tii oo dhan ka badnaatay daas ha uu ku helay tirada badan marka ma garan karno waa laga yaabaa inay ka baxaan tuug la dhaariyey oo lacagta gacanta inta loo dhiibay layidhi kitaab noomar inaad noogu shubayso hadhow markaad aqalkaa madow gasho waxaasoo dhan ma garan karno laakiin waxaad moodaa in laysku raacay layskuna afgartay kow in corruption uu jiro laba baarlamaanka hadda soo baxaya aqalka hoose iyo aqalka sare qaar badan haba u bateen meelaha aynu sheegnay in iyagoo oo sumaysan ay meeshii soo gelayaan su-aasha keliyaas in laga jawaab waxa weeye ma inagoo og in dadkani sumaysan yihiin ayaynu doorashadii gallaa taana jawaabteeda uma hayno canaantan ilaa hadda lagu soo tuuray ama maraykanka ha noqoto ama united nationka ha noqoto uma malaynayo inay joojinayso marka aniga haddii shaksiyan aan sakarkayga ka jawaabo waxay iila eg tahay in la leeyahay xumaantaa iyo qashinkaasan idinku baida wey warqada warqadda uu kiitin uu qorayna inaba meesha muu soo gelin in la joojinayo doorashadan socota marka aniga waxay la tahay in la odhanayo waa idinku ducaynay nadaafa hadda maata arrintani madax wareer bay nagu noqotay wixii intaa ka dambeeyana wixii aan qaban karna ayaynu isku daynaa marka laba arrimood baa jirta arrinta ugu horreysa waxa weeye barnaamij hadda socda oon ka warqabo oo washington ka bilaabmay oo si gaara xidhiidhkeeda qaar iilo soo sameeyeen oo ololo ballaadan oon intii hore oo dhan weli soomaaliya aan laga hirgelin laakiin dalal kale laga hirgeliyey sida suudaan indonesia meelo badan oo reer galbeedku lacag siiyaan lacagtaana lagu siiyo election iyo waxaas in kooxo baari jiray oo dabagala lacagtu meeshay gasho in hadda soomaaliya barnaamijkaa laga soo rabo barnaamijkaasi wuxuu ka daba tegi karaa for example xasan sheekh maxamuud oo kale arrintii uu fartaag wax ka qoray ee ahayd bilyan lacag ku dhow ayaa luntay oo guddigan soomaaliya aynu ognahay aynu naqaano rag badan oo maanta wasiira ah wasiir ku-xigeenaa oo shalay sideenoo kale nolosha la daalaadhacaya inay maanta guryo ballaaran iyo businessyo ballaaran samaystaan kenya iyo jabuutiyo sheekadu waxay noqonaysaa dabagal barnaamij maalka iyo maatida ay dadkani intay ummadda soomaaliyeed lacagta ka soo xadeen ay meelahaa geliyeen sidii looga dabategi lahaa ilaa maanta waxaynu haynaa oo keliya ta lacag baa la kala qaataa lacag baa la xaday laakiin ma hayno jidkii iyo raadkii la martay iyo halkay ku dambaysay soomaaliya arrimaheeda xawaaladii baa jirta meelo kale baa jira turkigaa jira oo hadda qashinka soomaaliya iyo corruptionka soomaaliya si xadaafa ugu jira oo dad badan oo ummadda soomaaliyeed lacag ka xaday ay maanta ama turkiga geeyaan ama kambeniye turki la isticmaalo si lacagtii dalka looga saaro bimacna waxaan idiin sheegayaa un arrimahan la xidhiidha vote buyingkii aynu ka qayliyeynay aynu ka munaaqashoonnay ama degelada qaarkood sida wardeer oo kale lagu qoray waxay keentay in washington communitiga joogta ee arrimaha soomaaliya indhaindhaysa inay degel cusub u furaan ka dabatagka iyo baadhista lacaga soomaaliya quruxda arrintaasi ay leedahayna waxa weeye nin booli cunay awal soomaaliya meeshu doonuu mari jiray hadda waa la dabagelayaa maalin horan waan idinkala hadlay anoon arrintaa ogeyn oon idhi waa in aynu inaga qudeennu wax ka qabannaa aynu basaasnaa aynu ka daba tagnaa dadkan intay ummadda soomaaliyeed ee gaajaysan lacagaa ka soo xadaan investment meelo badan gelina we need to be cadres haddaynu soomaali saxan nahay in aynu gacan ka geysano boolida meeshan laga soo qaaday marka arrimahan electionka iyo vote buyingka waxaa la xidhiidha in laga daba tegi doono lacagaha lagu kharash gareeyey electionka iyo vote buyingka iyo meesha ku dambeeyeen marka i think arrimahaasna waynu la socon doonaa because we have the luxury haddaynu diyaas faraha nahay ilaahay wuxuu inoo siiyey haybad in aynu inagoo guryaheenna joogno waxyaabahan aynu ka munaaqashoon doono ninka maanta sanaag jooga ee abaartu garaacaysa has no time in uu dabagalo lacagta dilla soomaaliya ay xaday laakiin inagu at least siirigaynu afuufayna marka arrintaasna aad baan ugu farxay inaan caawa idinla qaybsadana waan waan waan rabay oo iyana soo kordhay arrinta kale waxa weeye oo iyana soo kordhay oo runtii haddii soomaali rabto in dilla soomaaliyadan hadda rabtaba inay xalaalaysato iyadoo corruptionka levelkaasi jiro maxaa laga qaban karaa su-aasha ah hadda sheekabaa socota soomaalida la isdhex marayo rabana la rabana inaynu guddigan ka rool ka samayno oo ah war ma la samayn karaa sidii berigii nineteen ninetygii manifesto xasan iyo dilla soomaaliya ku kacdo can we sign calool adayga ma heli karnaa manifesta gurub maanta la qarxiyo because waynu ognahay inaynu dabka ku dhacayno waynu ognahay maanta in corruptionka voodku meel laga soo noqdo aanu aanu joogin waa ogeydeen doodii hore aynu sameynay waxay ahayd xasan haddii xaq doorashadu ku dhacdo inaanu puntland helayn inaanu jubbaland helayn inaanu idin hirir shabeelle helayn oo waa markii beledweyne ku kacsanayd in aanu idin xilligaa isku hubin galmudug maanta labadaas aan sheegay wuxuu ku soo xidhay geedka ibn puntland qayb buu ku leeyahay baydhabana qayb buu ku leeyahay marka bimacni haddii sida maanta lagu joogo doorashada loo galo waxay u badan tahay lama sheegi kara boqol kiiba boqol laakiin waxay u badan tahay mala awaalku in xasan sheekh lacag badanna uu geliyey soo bixidiisuna ay jaanis badan leedahay marka su-aasha weyn waxa weeye manifesto ma ka qarxi kartaa soomaaliya iyo meel kaleba puntland oo kale oo garow oo kale oo odhan karta waa kaa arrintii waa iska taagan taasna waa su-aal runtii ummadda soomaaliyeed u taalla ansarkeeda aan hayn daliisha keliyaase aan kusoo gebagabaynayaa in you know hopefully haddii dadka su-aale qabaan you know in munaaqashadu saasoo kala noqoto waa jeclahay qoladii oppositionka ahayd ilaa hadda ma hayno xoog urursan had iyo jeer marka revolutionis ama isbedella dhacayaan waxaa la eegaa cidda xukunka markaa haysata awooddeeda iyo mudiciga ka soo horjeeda cududda uu leeyahay hadda shaksiyaad madaxweynaha inay bedelaan xasan bedelaan oo qaarkood la midba yihiin haddaynaan runtii ka xishoon qaarkood xasan ay ceeshow midaxow maxaa la odhan jiray saaxiib la yihiin la soo shaqeeyeen ayaa meeshii cararaya bimacni waabay door bidi lahaynba inay bedelaan xasan raggaa aynu sheegayno iyo dumarkaas laakiin su-aashu waxay tahay sidan maanta ay u kala deeqsan yihiin ay labaatan qof madaxweynimadii u ordayaan waxaa laga yaabaa dad fiican oo xasan ku eryi kari lahaa in aanay meesha sooba gelinba because iyagii baa aada ukatau kala diiqmay so marka su-aashu waxay tahay haddii mudicigii sidan yahay intan bilood ee hadhay labadan bilood ee hadhay laba saddex kandideed oo adag mudiciga ma ka soo bixi karaan mise labaatankaas sidii alibaysteenka iyagoo isdhex ordaya ayay madasha tegayaan haddau toolana xasan sheekh maxamuud iyo xulifadiisu iyagoo xoog leh ayay meesha imanayaan su-aashanaas waa su-aal ballaaran oo meesha taalla kolleyba waxa weeye labada arrimood ee the takaway message aawa meeshan kow in corruptionka soomaaliya taariikhdiisu hadda ay bilaabmatay qoritaankii la qorayeyna uu hadda bilaabmay laakiin aanay dhammaan markaa ragga lacagta boodka ku iibsanaya ama soomaaliya raba in lacagta ka xadaan waxaanu jecelahay inay ogaadaan bankiyada ay dhigaan iyo meeshay lacagtaa geeyaan taariikhdii laga qorayay iyo dabagelkeedii inuu bilaabmay number one number two sidii loo heli kari lahaa manifesto ku kacda inta aanu mursuqu inagu soo noqon bal iyana in fikradeeda lanaasluujiyo dad badanna iska arkaan haddana dhaqdaqaaqaasi bilaabmay marka aynu eedno meesha uu ku dambeeyo intaasaan jeclaan lahaa inaan kusoo duuduubo introductionka dee marka ya faysal waxaa jirtaa in markii madashu shiraysay ay go-aamiyeen iyagu in kuraasta baarlamaanka ka hoosena shan kun qof uu bixiyo kan sanada toban ku bixiya waa la ogaa koob iyo kontonka qof ee dooranaya lafaantooda in qaraxda lagu baxayo iyadoo taa la ogyahay bay haddana qolyahan deeqda bixiya ama lacagta bixiye ee doorashada ballan qaaday lacagta bixin karaan bixinayaan ay bixiyeen boqolkiiba lixdan in doorasho lacagta lagu gelayay way bixiyeenba boqolkiiba afartan ay yidhahdeen dowlad goboleedyada dowladda dalka ka bixisa maadaama marka ugu horreysaba la bilaabay in meeshan kursiga lacag lagu imanayo iyagiina ay ku taageereen inay lacag ku bixiyaan oo boqolkiiba lixda doorashada lacag kala bixiyaan iyaga laftigooda miyaanay ahayn inay qayb ka yihiin musuqmaasuqa socdo ee hareeyey meesha tan aasaaska inay wax ku leeyihiin miyaanay iyaga laftooda aan la oran karin weeyaan I think berigii hore ee twenty twelvegii lacag way jirtay oo qofka issharaxaya in uu lacag yar dhigaa way jirtay lacagtana malaha waxay ka wadeen baananu isiri registration fee oo one in sida meelahan aynu dowladahan reer galbeedka qofku hadduu service helayo ama meel application uu gashanayo inuu fee bixiyo fiidaasi ay kow noqoto shaqadii ku bixi lahayd maamulkeeda in meesha laga soo saaro iyo laba in malaha ay rabeen inay ka diskaraj gareeyaan in aanay boqolaal qof meesha soo gelin oo every dickon harry soomaali kastoo duleedka fadhiya ama geed hoos fadhiya u yidhaahdaan naan sharaxaya malaha waxaan isiri waxay rabeen shanta kun ilaa tobanka kun inay noqoto disincentive inay ka joojiso qofka oo qof you know wayna jiraan dad badan oo iskaga joogtay because tobankooda kun inay ka khasaarta may rabin laakiin de marka horeba lacagtu inta aynaan gelinba degoodow ama un-tu fikradda ha keento ama yaana keenine tableka way taala waana baahida wey lixdameeyihii markii soomaalidu doorashooyinka gelaysay corruptionkani waa jiray oo macnihii inuu lacago la isasiiyo iyo reero wax la siiyaa way jiran waxaan voodkan la kala gadanayo qofka inta loo dhiibo konton kun lixdan kun la yidhaahdo voodkaaga iigu shub tana aad awal waxa laysa siin jiray siro maldahan sida kolba taariikhdu ay qorayso oo ahayd in project loo dhiso ama ninkan parliamentarianka adiga kuu voodgaraynayo inaad tidhaahdo meeshiina districtgiina school baan idinka dhisaya ama ceel baan idin qodayaa which is you know meelo badan adduun ka dhacda laakiin dee voodkan la iibsanayo ee lacagta lala dhex marayo ee la og yahay oo qof kastiba og yahay tanaa haddaba inagu cusub oo aada iyo aad un-tuna way og tahay baayida way fikradaada weyn ee meesha taalla way og yihiin waanay la socdaan inta aynu ognahay inagu oo hebel baa intaa bixiyey kursigaasaa hebel bixiyey kuraasidu meeshay ku kala qaalisan yihiin degoodow rag badan oo soomaali ah oo ama basaasiin camal ah ama interpretors ah ama waxay yidhaahdaan maraykanku wuxuu leeyahay kaga la yidhaahdo safaaradihiisu country expert oo ama political officer bimacni waa waa basaas shaad huwan oo maskaxda dadka reerkaa akriya ama meesha uu joogo waxa makaad meelaha lagu sheekeysanayo makhaayadaha lagu sheekeysanayo degelada lagu hadlayo wuxoo dhan intay sentences u sameeyaan safiirka iyo safiir ku-xigeenka aroor kasta loo akriyo marka sheekadan aynu ognahay si ka qoto dheer bay u og yihiin un t iyo maraykanku dhibtayna haysataana waataa waa maxay waxa weeye rajadeennii oo dhan kan mudiciga iyo kanaan mudiciga ahayn rajadeennii oo dhan baa waxay noqotay in aynu saarno ninkan yurubiyanka ama gaalku inuu isagu wax saxayo dhowr jeera waan ka hadalnay markay u noqoto michael keating inuu la manaaqashoodo xasan sheekh maxamuud iyo cali warsame wuxuu dooranayaa xasan because xasan is a known quantity waxay yidhaahdaan waa qof la og yahay waa qof already shaabku ka wasakhoobay oo boqol meeloodba xiniinta ka hayaan waa qof markay u sheegi karaan ay odhan karaan waa kugu qarxinaynaa which is very legitimate waxaan oo dhan markay safaaraduhu u yeerayaanay madax idil oo I mean, uh, independent madax bannaan ay canaananayaan wax kale maaha waxa weeye boqol iyo toban shay bay ka hayaan oo hadday rabaan maanta eliidkao dhan ay ku kicin karaan marka macnihii way og yihiin dee laakiin jidkaa ay marayaan baa iyaga dan u ah
waayahay faysal waraaqa ayay qoreen waa sii ognahay taas sax safaarda maraykanku iyo warqad toosa waxay u qortay galmudug waliba madaxweynaha galmudug warada tooska ugu qoreen sida aan qoraalka ku arkay xagga sameeto iyadooba uu markaa la og yahayba waxaanay musuqmaasuqa kusoo baxeen hadhowna dowladda ka dhalan kartaaba iyo lafteedu maca madaxweyne musuqmaasuqa ku imanayo la shaqaynta iyo taageerada laga fili karaa markaa dowladda maraykanku dimka adduunyada noqotay meesha keliya adduunka isha uba u ah inay soomaaliya caawiso tailand oo muxuu ahayday oo ah muxuu ahay inay ama ka gaabiso wixii laga filayey ama saamayn intalegda ku yeelan kartaa xiriirka labadaa wadan iyo taageerada la siiyey lafahaanteeda arrimaha musbaas ee cidda kusoo baxdayba iyagoo og arrimahaas horta qolyahan ajanabiga ee international communitygu daliil marka ay daliilaan dal sovereign ah oo madax bannaan waxaa keliyaa ta faa'iidada ugu weynay lahaan jirtay waxa weeye qolada mudiciga inay calool adayg intay siiyaan bresharka intay qaadaan breshar tobanlaab ah dowladda la saaro uu markaa intuu madaxweynuhu qayliyo uu u yeedho uu la fadhiisto u yidhaahdo maxaa rabtaa maxaa ku heshiinaa innaga waxaasaan jirin bimacni dowladda maraykanku labada shay ee waan kaaga jawaabay dowladda maraykanku ma odhanayso xasan sheekh maxamuud oo kursigaysa kac mana odhanayso hebel meesha ha yimaado arrintaa ay qoreen iyagiyo un-ta iyo international communitiguba waxa weeye pressure la saaray villa soomaaliya laakiin meesha waxaa ka maqan pressurekaa ciddii intay qaado laba jibaari lahayd oo madaxa kaga dufan lahayd inta uu ka qayliyayo dila soomaaliya iyo xulifadoodu ay leeyihiin waxaan la hadlaynaa mudicigii oppositionkii waa meelaha aynu ka wiiqanay waa meelaha maanta puntland ay odhan lahayd waxani waa kala daatay legitimate sidaad sheegtay product fiicani kama soo baxayso wixiiba waa ka baxnay wuxuu dhan inta dib loo dhigo dib laysu eeg waxaanu doorashadii ku gelaynaa guddi commission ah oo madaxweynuhu soo doortay axmed degey iyuu ahaa cumar maxamed degey maalintii uu xilka qabanayey uu madaxa commissionka wuxuu ballan qaaday in uu election xalaal ah i think august dhowr iyo labaatankeedii baa laba iyo labaatankeedii inuu election xalaala dalka kusoo dabaalayo maalintaas bay ahayd in qolada oppositionku ay completely meel fiican iska taagaan oo yidhaahdaan ma yeelayno kamana qaybgelayno mana ogolaanayno guddi uu madaxweynuhu gacanta kusoo qaatay uu meel kasta u dirtay taa haddana waxaa sii xigtay guddidii gobolada laga dhisay oo qolyaha gobolada jooga habow bateene ay iyagu isku soo jabajaabeeyeen taana waa lagama qaylin hadda bresharkan adduunku saaray waxa weeye yaa ku isticmaalaya weli macnihii sideesa loogu isticmaalaya wataan kuleeyahay waxanoo dalalka qaarkood waxanoo kale hadday dhacaan qarax manifesto kale inuu xamar ka dhacay ahayd in inta mudicigu inta isku wada timaado ay mudaaharaad weyn sameeyaan oo yidhaahdaan ma yeelayno ilaa inta la saxayo waxaa in dib buugta loogu soo noqdo oo dib maabin loo sameeyo wixii ma jiraan marka waxay la tahay un caadadeennii ahayd inta afar cisho la qayliyo xasanna runtii raggan waa ka wada adkaaday ilaa puntland ilaa meel kasta inta laysyar daba maro business as usual lagu soo noqdo durbo waad og tahay looma joojin hawshii raggan la og yahay xeer muxuu ahaa kan qasmid ilaaliyuhu uu yidhi kuraasibaa lacag lagu iibsaday weli ma maynaan odhan ama maynaan maqal cidle hebel iyo hebel iyo hebel iyo inta cadadkaa la eg khalad bay ku soo galeen oo by the way ilaa garawa soo taxan dee aqalka sare dadkii lagu soo dooranayay liis ma hayno aan leenahay kontonkaa qof lacag bay qaateen ha laga saaro ma jiro raggii laga qayliyey dumarkii laga qayliyey berri voodkay soo gelinayaan marka waxaan ka wadaa sheekadaa dheer adduunyada waxay kugu caawin kartaa uun bressure inay saarto markay khalad arkaan waa markay ku jecel yihiin weliba anigu waxaan u arkaa labadan leetare lasoo saaray aad bay bressure u ahaayeen in lagu isticmaalo laakiin dee yaa waa dherigii lagu hordhigay yaa qaadanaya weye dherigii marka ma arko cid qaadanaysa ama opposition qaadanaya lahaa
faysal shiro badan baad ka qayb gashay oo lagaga hadlayay federaalka oo dalka dibadiisa lagu qabtay oo lagu casuumay waxaa jira in badan baad gelisay wakti badan gelisay adiga lafaantaadu in badan baa mujtamaca soomaaliyeed kala hadashay danahooda wixii sidaa gude fikirka wanaagga aad u aragto maxaad caawatan soomaali ku odhan aanu kula tahay lahayd
wallahi waxaan ku odhan lahaa horta boqol kiiba boqol wax negative ah ma fiicna biicadda aynu ku taallaa aynu ku naallaa soomaaliya geeska africa isbedelo badaan ayaa ka dhacaya etoobiyadii ugu sikuursanayd oo ugu nabadgelyada badnayd maanta meelo badan waa ka qaraxsan tahay weliba innaga qolada jaarkaynala ah oo oromooda ah oo dhul badan oo soomaaliyeed rabta in ay qaataan waa qolada hadda walba ugu kacdoonka badan wax impact ay nagu yeelanayso ama ha noqoto silka shanaad ee soomaalidu ismaamul ku leedahay ama soomaali weynta kaleba ha noqoteen ma ogin impact ay nagu yeelanayso wax dhacaya dowlado badan inay durbe warshadahoodii qaarkood ay etoobiyada sare ee dhulka oromiya xidheen ama ay ka saarteen shaqaalihii ka saareen isbedel badan baa dhacaya marka inaguna runtii dee isbedelka ayay ku dhacaya baynu soo aragnay horay oo inaynu dib uga soo baxno ayaa ayaa ayaynu hadda ku jirnaa keliya waxa weeye anigu meesha daliisha weyn aan dhaliilaya waxa weeye kow mudducigeennii ilaa maanta ama oppositionkii ilaa maanta intay isku yimaadeen xisbi ama laba xisbi ama saddex xisbi oo adag oo ummadda soomaaliyeed ee kasoo horjeeda waxyaabaha maanta ka dhacaya meel kumay soo ururin waa kow marka taasina daciifnimadeeda inoo keenaysaa ta labaad waxa weeye the capital city ama magaalo madaxdu waa inay noqotaa political space loo siman yahay waa inay noqotaa goob siyaasadeed iyo goob bulsheed ummadda soomaaliyeed isku muruq ay yihiin haddii capitalka lagu kala xoog weynaado oo xasan sheekh maxamuud oo kale uu yidhaahdo ciddii maanta igu qabsata awood ama wax kasta maadaama xamar la joogo waan handadayaa which is what ka waxa ka dhacaya waxaad ku xisaabtantaa isbeddelka aynu rabno in uu muddo dheer qaadanayo isla markaa qofkii markaa xamar iyo xoogeeda ku xisaabtamaya uu dadka kale xaqooda duudsii karo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna maanta xamar aad buu ugu xisaabtamayaa weeras dadkan barlamentarianka ee tegaya ee la daarinaya qaar baa meelay seexdaan aan haysan qaar baa dad kala dul saaran ninety percent hoteelay galaan nin weliba hoteelada marka lagu leeyahay dee ma aha hoteeladan four star three and half starkeed u baratay waa aqalo yaryar iyo qol yar oo qofku si u kuudado macaan iyo wax kastaba ku dhacayaan marka bimacni conditionka ay ku jiraan raggeena siyaasiyiintu aad bay u adag tahay waa in loo garaabaa waa in debate la bilaabaa war meeshan ma sidanay ahaanaysaa mise xasan sheekh maxamuud oo kale iyo cidda ku adeegsan rabta political spacekii la rabay inuu ummadda soomaaliyeed u sinaado discussion baynu ka furnaa waa in runta you have to be very clear waxyaaba haddii kale aad wax ku celceliso oy wixii ma soconayn taas waa mid ta labaad i think ummadda soomaaliyeed waa inay dib iyana isku fiiriyaan on the one hand uma halgami karno four point fiveki adoo neceb inaad tidhaahdo reerkayagiibaa laga saaray reerkayaga ha lagu daro oo halgankaagaasi midaa uu noqdo dhinaca kalena waan diidayaa nidaamkii qadiiliga ah isma yeelayaan waa inaynu helaa mabda'iyan dhaqdhaqaaq soomaaliyeed oo completely nidaamkan hadda socda ee four point fiveka ku salaysan completely sidii aynu u diidi lahayn aynu u midxaabin lahayn ayana inaynu hawsheeda qabanaa tan federaalka i think federaalka soomaaliya wuxuu markii la hindisay wuxuu hindisihiisu ahaa dadka ummadda soomaaliyeed maadaama ay kala fogaadeen dagaallo xunna dhaceen bal in local governancyga dowladnimadii laga qatanaa ee muqdisho iyo afgooye ku ururtay waktigii dowladdii siyaad barra mashaariicdoo dhanna halkaa lagu ururiyey ma la geyn karaa dowladnimada iyo dhaqaalaha dowladnimada ku xidhan ma la geyn karaa sanaag ma la geyn karaa bay ma la geyn karaa afmadow ma la geyn karaa adaado iyo ceelbuur that's why uu inoo atract gareeyey ama aynugu soo hiranay nidaamka federaaliga hadda haddii sidan aynu ku soconno ay ku socoto weliba marka labada baarlamaan la dhiso oo awoodda la dhiso oo wasiirada oo dhan la dhiso waxaa haddana aan ka baqanayaa in federaalku magacuyaal magacuyaal uu noqdo oo nidaam kale oo centralized ah oo wax kastaba xamar taladoo dhanna xamar ku ururayso in aynu dib ugu noqonno taaqudeedana in discussionska ummadda soomaaliyeed ay dib u qabsanayso inay iska arkaan weeye intaasaan odan lahaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay aqoonyahan faysal cabdi sooble iyo golaha nineteen sixty dhammaan baa labada warseed ee golaha nineteen sixty golaha siyaasadda lagu falanqeeyo iyo golaha nineteen sixty dot com iyo golayaasha la xiriira had jeer golaha nineteen sixty haddii la yidhaahdo sida puntlandes oo kaleeto ayaa codkan qaadi doona qaybta koowaad ee caawa intaasaan kusoo gabagabeynaya waa dhagood iyo faysal cabdi soob